dastuurka dalka u yaala baarlamaanka laba golo waayo golaha shacabka waa laba boqol toddobaatan iyo shan aqalka sarena waa konton iyo afar konton iyo afarna waa qoran yihiin siday kasoo kala galeenna waa taallaa haddii dastuurka wax laga bedelaya boqol sideetan iyo afar cod ayaa loo baahan yahay oo golaha shacabka ah aqalka sare gaar ayagana sida usoo fiiriyaan lagu soo celiyo madaxweyne marka la mariyo madaxweyneu seexo brocess ayay u baahan tahay welina political consense ay usii dheer tahay laakiin intii hotel xamar ku yaala la fadhiisto guddi labaatan xildhibaan aan gaarayna ay dhahaan waxbaan ku kordhnay mise waxbaan ka jarnay gobolka banaadir sanad senator qabiil un lagu keenay hadda marka horena waa kuu sheegay senatorka based on qabiil waay waxaa lagu qaybsatay soomaaliya ku qaybsatay qabiilay wax ku qaybsatay dalka wuxuu u baahan yahay in laga laga fiiriyo labada dhinac maxaana hadda wax ku qaybsanaa qabiilkii aan weli joognaa oo ka sharcigan uu qoran yahay haddii aan ka gudbayna qabiilka waxaa loo baahan yahay sharcigaana in la waafajiyo laga gudbiyo sharcigan ku fadhiya